dowladda etoobiya ururka onlf ayaa talaadadii shalay wadahadal uga bilowday magaalada asmara ee dalka eritrea labada dhinac ayaa in muddo ahba ay wadahadalla u socdeen hase yeeshee mar walba uu dib u dhac ku imanayey haddaba fursadda guushu intee ayay markan la eg tahay su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey xirsi cabdiqaadir oo xildhibaan ka soo ahaa baarlamaanka federaalka etoobiya haatanna ku sugan dalka maraykanka
walaal waa heshiis ay ay ku wada hadlahayeen laba qaybood oo dhanka etoobiya delegation ama wafdi ka socda iyo wafdi onlef ka socda ayaa wadaxaajood uga furmay dalka eritrea wafuudda xagga etoobiya ka socda waxaa hogaaminaya axmed shide iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida axmed shide waa wasiirka xiriirka dowladda federaalka dhanka kalena admiraal maxamed cumar cusmaan oo ah guddoomiyaha xisbiga ama ururka onlef marka wadaxaajoodku wuu furmay weli wax rasmi ah oo lagu heshiiyey kama soo bixin laakiinse wararka hore dhaca ay soo saartay jabhaddu waxay sheegayaan in ay labada dhinacba ku heshiiyeen si loo ilaaliyo danaha dadka deegaanka soomaalida iyo guud ahaanba geeska africa si nabadana ay uga wada shaqayn doonaan waan gartay onlf xubno sarsare oo ka mid ah way joogeen oo etoobiya gudaheeday joogeen jigjiga waa lagu arkeeyey addis ababa way joogeen marka baljawiga guud isu soo dhowaanshaha onlf iyo etoobiya haddaad maarata wax nooga sheegtid walaal markaad eegto wadahadaladii hore ee hadda ka hor dhicisoobay ee ururka ama jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya ay la geli jirtay iyo kan waa aad buu kala fog yahay wuuna kala duwan yahay marxaladda iyo waktiguna aad bay u kala fog yihiin waxaan ognahay in dalkan etoobiya uu isbedel ka dhacay isbedelkana ay sababtay in ay jabhadihii dowladda la dagaalamahayey ama mucaaradka ku ahaa deganaa eritrea oo dhan ay ay ay ay nabad ugu yeedhay liiska argixisada ay ka saartay dowladda etoobiya dhankeega marka heshiisyadii hore wuu ka duwan yahay waxaad moodaa almost in ay ay waxyaabo badan ay hadda heshiis ah uu jiro iyo isku soo dhowaansho jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya iyo dowladda etoobiya dhanka kalena waxaad arkaynaa in ay dadku aad ugu hanqaltaagayaan ama ay rajo badan ka muujinahayaan in mar uun wadahadal iyo nabad ay ay galaan dowladda etoobiya ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya laakiinse waxaa ilaa hadda ay dadku inta badan ka dhursugayaan heshiis qalinka lagu duugo inkastoon ilaa hadda aanu dhicin wax heshiis qalinka lagu duugay haddana waxaad moodaa aad in laisugu dhow yahay oo sida hore laysaga soo dhow yahay waan gartay etoobiya challengeska amaba waxyaabaha taxadiyaadka haystaa ma yara hadda doctor abiy axmed markuu xilka qabtay dhibaato dhinaca amnigaabaa ka dhacaysay xuduudaha soomaalidii ormada kadib markii maamulkii madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo meesha ka baxay waxaad moodaa in ay siday ahaataba ay qaboobeen iska horimaadyadii haddase magaalada adisa waxaa laga soo sheegayaa in oromadii iyo amxaaradii ay ishayaan oo buuq uu ka taagan yahay meeshaas bal arrintaas adoo faahfaahinteedana siinaya iyo khatarta ay ku keeni karto xasiloonida etoobiya wallaahi markaad eegto xididiiladii iyo isbedelkii xawliga ku socday uu ra-iisul wasaare abiya uu waday waxaad moodaa in carqalado yar yar oo ka hor imanayaan oo aad moodo in ethnic conflict uu ka bilowday magaalada adhisaaba iyo qeybo ka mid ah deegaanka oromia waxaan ka warqabnay in jabhadaha gimbood seven oo gimbood toddoba jabhadda la yidhaahdo iyo jabhadda o lf ay labaduba soo galeen dalka waxaa jiray soo dhoweyn loo sameynaya jabhadaha kala duwan jabhaddii ugu dambeysay o lf daawud yebsa guddoomiyahaygi markuu yimid adhisaaba waxaa la waxaa isku soo bax sameeyey ilaa shan milyan dad gaaraya oo orama ah marka dhanka kalena waxay qolada gimbood seven waxay wadatay calamo oo ah calan calankii hore ee aad moodo kii xayle salaase iyo kii mirilik inay la soo baxeen carqalad iyo isku isku dhacyo cusubna ay arrintaasu ka timid ay oromaduna aada calankaa u diidan yihiin ay leeyihin waa calankii na lagu gumaaday na lagu dhibaateeyey na lagu gumaystay ma rabna ma arki karno deegaan oromiya leedahayna lagama taagi karo lagamana dhex mari karo marka dhalinyarta kheero iyo niman kale oo ku dhex dhuumanaya ayaad moodaa in ay ay shacabkii oromada iyo axmaaradu ay ay si isaga hor yimaadeen dad aada u fara badanna ay ay ay deegaanka ugu dhow ee xagga oromada magaalada caasimadda adisaaba ee la yidhaahdo burayo inay dad aada u fara badan oo ilaa afar kun ilaa toddoba kun oo qof oo shacab ah oo axmaara inay kasoo qaxeen deegaanada oromiya ay usoo qaxayaan xagga magaalada adisaaba carqaladahaasoo dhan waxay noqon doontaa mid turonturo ku ah isbedelka uu hormoodka ka yahay doctor abiy axmed dadku waxay isleeyihiin inta badan isweydinahayaan oromo ama opido xilkii ay muddada boqolka sanaha ay sugahayeen iyo dhibaatadii macnaha haysatay oromia markii laga dulqaaday axmaarada sidoo kale in dadkii ay ku sakraameenba xorriyatu qowlkii iyo iyo xor xornimadii uu doctor abiy hormoodka u yahay iyo xisbigiisu isku dhacyo fara badanna ay arrintaasu keentay carqaladaasina ay noqon karto mid carqalad ku noqoto isbedelka uu hormood ka yahay doctor abiy axmed kaas wuxuu ahaa xirsi cabdulqaadir oo horey ugu tirsanaa baarlamaanka federaalka etoobiya isagoo ku sugan dalka maraykanka ayuu khadka telefoonka igu warramayey